بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى رحمه واسعه والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان وثلث من ثلاثة يكون والربع من أربعة مسنون وثمن إن كان فمن ثمانية فهذه هي الأصول الثانية لا يدخل العول عليها فاعلمي مسلك استصحيح فيها واقسمي وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب الربح فأعد كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها الناظمك رحمة الله عليه markuu ka soo baxay saddexdii asal ee cawlmayey iyo sidii ay u cawlmayeen uuna inoogu gebagabeeyey facmal bimaa aquulu waxa aan ku leeyahay ku camal fal oo sidaa aan kugu idhi ku dhaqan uu inagu yidhi wuxuu rabaa toddobada asal ee masaa'ilka lagu dhisayo ee ahlulcilmigu isla waafaqsan yihiin ee ay isla ogol yihiin inuu qeybta labaad inoo sheego oo afar asal ah horena aynu sharaxyadii hore ugu soo ururinay marka wuxuu yidhi wanisfu badh iyo walbaaqii hadhaa badhka wixii ka hadhaya awin nisfaani ama laba badh laba qof oo qofba nisfi leeyahay hadday isu yimaadaan iyo hal farad oo nisfi leh iyo baaqigoo casaba leedahay hadday isu yimaadaan asluhumaa labada asalkoodu fii xukmihim iyaga xukumkooda fii xukmi alfaradiyiin kuwa dhaxalka yaqaana xukumkoodu labadaa asal ama asalka waxaan leeyahay labadaa farad ama faradka nisfiga iyo baaqiga isnaani waa labo oo laba ayaa lagu dhisaa haddii laba nisfi isu yimaadaan ama nisfi iyo cid baaqi lehi ay isu timaado wa nisfu badh iyo walbaaqi badhka inta ka soo hadhay awin nisfaani ama laba nisfi asluhumaa asalkoodu labadaa mas'alo fii xukmihim wa fii bacdi nusakna fi lxukmi xagga xukumka ama iyaga xukumkooda xukumka culamaa lfaraa'id ithnaani waa labo oo makhraju nisfi oo laba ah ayaa lagu dhisayaa haddii laba nisfi isu yimaadaanna waa tamaathul oo mid ahaan baa la qaadanayaa oo lagu dhisayaa hadday nisfi iyo baaqi isu yimaadaanna faradka qura ee meesha yaalla oo nisfi ah makhrajka uu ka baxayo ee ugu yaroo laba ah uu bilaa jajab kaga ansaxayo ayaa lagu dhisayaa wa thuluthu thuluskuna min halaasatin yakunu ay yakunu wuxuu ka ahaaday min halaasatin saddex xaggood ayuu ka ahaanayaa oo thuluskuna yakunu wuxuu ka ahaanayaa min halaasatin saddex buu ka ahaanayaa oo marka thulus la yidhaahdo masalada saddex baa lagu dhisayaa hulutaankuna waa la mid warubucu rubucuna min arbacatin masnuunu ay masnuunu waxaa loo jideeyey min arbacatin afar baa loo jideeyey oo rubuc haddaad maqasho afar baa lagu dhisaa warubucu min arbacatin masnuunu ay masnuunu waxaa loo jideeyey min arbacatin afar oo afar ayuu ku sugan yahay wathumunu sideed meelood meel ahaan in kaana ay in wujida haddii la helo min hamaaniya sideed xaggeed ayuu ka ahaaday oo thumun haddii la helana oo masalada faradka thumun la helo waa min hamaaniya sideed baa lagu dhisaa oo sideed ayuu ka ahaaday fa haadihi tani hiya iyadu al-usuulu thaaniya usuushii labaad wey toddobadii asalba sidaasi bay ku dhan yihiinoo waa usuushii labaad laa yadkhulu geli maayo alcawlu cawl calayhaa korkeeda geli maayo ee faclami sidaa iyada ah ogow wax cawl ah oo afartan asal gelaya asalka labo asalka saddex asalka afar iyo asalka sideed afartaa asal wax cawl ah oo gelaya haba yaraatee ma jiro laa yadkhulu geli maayo alcawlu cawl calayhaa korkeeda geli maayo faclami sidaa ogow oo ku dhaqan uma intaa kadib usluki tasxiixa waxaad martaa saxiix yeelidda qaad dariiqa saxiix yeelidda qaad fiihaa ay fii jamiici alusuuli almadkuura usuusha lasoo sheegay oo dhan waxaad maraysaa dariiqa tasxiixa oo hadday tasxiix u baahato markaa dariiqadaa mar oo waqsimi qaybi oo sidaa iyada ah ku markaa dhammaystir adigu intan dambe waa wuxuu tilmaamayaa markuu afartan asal inaan cawlgelaynin inoo sheegay saddexdii asal ee hore ee maa lahu sudusun saxiix aynu daabid uga dhignay wixii sudus saxiixa lahaa toddobadii asal uu markaa iyadana cawl inuu gelayo hore uga soo warramay afartan dambena halka mid kastaba lagu dhisayo uu inoo sheegay wuxuu inagu yidhi wax cawl ah oo afartan dambe gelayaa ma jiro ee intaa kadib waxaad qaadaa adtasxiix saxiix yeelid oo hadday halkaa ku ansaxdayna sidaa ku dhammee haddii kalena dee saxiix yeeliddii iyo sidaa ku ansixinteedii qaaduun oo bal inay ansaxdiyo in kale uun hubi oo waqsimi qaybi uma intaa kadib usluki tasxiixa tasxiix yeelidda qaad fiihaa ay fii jamiici alusuuli almadkuura usuushaa lasoo sheegay oo dhan dariiqa tasxiix yeelidda mar ama ha cawlnaato ama iyo cawlnaane dhammaanteedba waxay u baahan tahay dib u eegis oo waqsimi qaybi dabeedna sidaa ku qaybi wa in takun haddii ay tahay ay almas'ala mas'aladu haddii ay tahay min aslihaa tasixu tasixu mid ka ansaxaysa min aslihaa tasixu asalkeeda haddii ay ka ansaxayso oo ay tahay mas'aladu mid asalkeeda ka ansaxaysa fa tarku tadwiili alxisaabu fatarku tegista laga tago tadwiililxisaabi xisaab dheeraynteed iskaga tegisteedu ribxu waa faa'iido waxa uu kugu yidhi haddii ay tahay mas'aladu mid asalkeeda ku ansaxaysa maadaamuu ku yidhi dariiqu tasxiix mar waxa uu kugu yidhi hadday asalkeedaa ka ansaxayso fatarku tadwiililxisaabi ribxu fatarku tegis laga tago tadwiirilxisaabi xisaabta dheeraynteeda ribxu waa faa'iido waa faa'iido xisaabta in lasii dheereeyo ama asalku ha cawlmo ama yaanu cawlmina toddobadaa asal mid kastaad ku dhisto hadday halkaa aad ku dhistay ku qaybsamayso oo qisma saxiixa ay mas'alada asalkeedaa ku qaybsamayso inaad iska dhaafto xisaabta dheeraynteeda waa faa'iido oo marka looma baahnaa inaad sii dheerayso waayo haddii kale taxsiilu xaasil bay iska noqon wax soo xasilayoo aada iska sii xasilinayso uun oo markaa wax faa'iidaah oo ku jira aanay jirin ayay noqon oo markay halkaa ku qaybsanto ee aan tacabka iyo daalka aan loo baahnayn aan iska dhaafo sidee baan u galaa masaa'ilka iyaga ah naadimku wuxuu yidhi raxmat ullaahi calayh fa acdi c kullan mid la arko oo min alwaratha kuwa wax dhexlaya ka mida waxaad siisaa sahmahu sahmigiisa sii mukamalan xaal uu yahay sahmigaasi mid la dhammaystiray oo kaamil ah sii min aslihaa asalkeeda mas'alada ka sii aw amase caa'ilan isaga oo cawlan sii min cawlihaa mas'alada cawlkeeda ka sii in kaanat caa'ila waa haddii ay tahay mas'aladu mid cawlantay e labada xaala miduun samee markaad mas'alada dhisto ee aslu mas'alaheedii caddayso hadday cawlantayna cawlku tasxiix maaha laftiisu waa aslu mas'ala waa aslu mas'aluhun buu ka mid yahay ee cawl ahaan meeshay rabtaha ku gaadha ee duruqdii aynu soo aragnay markaad mariso haddaanay cawlminna asalkii aada ku dhistay hadday ku qaybsanto qof kastaba sahmigiisa oo kaamil ah sii hadday cawlan tahayna sahmigiisa oo caa'il ah oo cawlan sii sahmigiisa oo caa'il ah oo cawlmay oo nusqaani gashay sii marka runtii dariiqo aada iyo aada u fiican ayuu u tilmaamay oo ah mar kastaba dhaxalka in loo baahan yahay tiraba tirada ay ka yar tahay iyo dariiqaba dariiqa uu ka gaaban yahay oo markaad aslu mas'alihii dhisto hadday halkaa ku qaybsanto wax damboo tasxiix ah looma baahna oo in la dib loo tasxiixiyo looma baahna ee halkeedaasaa lagu qaybin oo qof kastaaba wuxuu mas'alada ku leeyahay aslu mas'alaha laga siinaya arrintuna sidaasay ku dhammaanaysaa waxa weeye xisaab dambe iyo arrin dambe oo lasoo lasii galaana wax faa'iida ah oo ku jirtaa ma jirto ama hadday qaybsami weydo oo dadka qaarkood ay u qaybsami weydo waxaa hor yaallaa markaasi tasxiix baa loo baahanayaa masaladana inkisaar iyo jajab baa galay baa la odhan doonaa taasina hadda ayuu un bambaxayaa oo uu tilmaamaya waxay noqonaysaa markaad mas'aladii dhisto asalkaad doonaysa ee usuushii aynu soo marnay ka mid ah ku dhis ama ha cawlanto ama yay cawlme ciddan aad wax hor dhigtay hadday tiroobaan oo ay dhowr qof noqdaan sahmigan aada siisayna u qaybsami waayo cinda alfaradiyiin waxaa ceeb ku ah culimaau lfaraa'id agtooda waxaan la tusin oo min xaysu sanaacana khada ah inaad siiso tiro jajab gelayo oo jajabka iyaga agtooda waa laga ilaaliyaa oo jajabka agtooda waa ka mamnuuc maadaamay sidaa tahay waxay noqonaysaa inaad jajab ka ilaaliso oo masaladii aada ku daydo bilaa jajab bilaa jajabna waxay ku noqonaysaa in waxa weeye aada ku samayso dariiqada tasxiix yeelidda marka cinda alfaradiyiin waa sidaa laakiin aynu mid kale ishaarno dariiqada tasxiixa inaad martaa waajib sharciya ma aha waa arrinta uun dariiqo markaa ay fuqahadu kusoo dhoweeyeen oo cilmigan faraa'idkana ay jajabka kaga ilaaliyeen laakiin waxaad mari kartaa dariiqo aan tan ay fuqahadu jeexeen ahayn waad mari kartaa oo waxa weeye adiga oo ka dheeraanaya tasxiixani wakhtiyada qaarkood inuu dhib kugu keensado waayo tasxiixani waa iska taxqiiq nadari ah oo masalada aad ku xaqiijinayso ka nadiri ahaan laakiin markay tadbiiq waaqiciya u baahato oo masaladu waaqica in laga muujiyo markay u baahato muhim maaha inaad inkisaar isticmaashaa bal iskaba dhaafe inta badan lamaba isticmaalo haddaad isticmaashana waad ku dhibaatoon doontaa siiba markay xoolaha miyiga yihiin oo waqtiyada qaarkood baaban cibaaro anigu agtaydaa iska cabiray oo idhi laa inkisaara fi lamwaali lbaadiya haaliban anaa iska idhi waxa weeye wax inkisaara lama geliyo xoolaha miyi sida haalibka ah halib baan ka dhigaya qadcan kama dhigin waxaan sidaa u leeyahay waxa weeye dee dhibaatay kugu keensanaysaa oo masaa'ilka qaarkood sida mas'alat limtixaan mas'alo la yidhaahdo markaynu inkisaarka gebagabaynayna baynu tilmaami doonaaye waxay ka ansaxdaa soddon kun iyo siyaado soddon kun iyo laba boqol iyo dheeraad qofka reer miyiga ana markaad xoolo u dhaxlayso wuxuu jecel yahay tiro kooban in xoolaha loo kala xidho oo masaa'ilkaynu lahayn afar iyo labaatan bay ku dhismaysaa toddoba-iyo labaatanna waa u cawlmaysaa toddoba-iyo labaatan qori u kala xidha haddaad tidhaahid taasaaba dhibaato ku ah oo maantaba argagaxayaa ku odhanayaa waxaa geed reerka agtiisa ku yaalla ma xoola ku wada xidhabaad iminka ileeda oo waa xadhkaba maana u helaya hageen ka keenaya marka waxa weeyaan ta noocaasi yahay dhibaatay keensataa haddaad baabkan fahmi weydo oo intaad kutubta ahlulcilmiga uun ku aragto inkisaar baa la maraa aada waxa weeye fahmi weydo dhibaatay kugu noqonaysa waktiyo horena waxaan miithaaliyey oo aan baabkan dhigayay masalan masalada afar iyo labaatan ta'siilkeedu yahay ee lagu dhisayo waxaad heli kartaa inaad lix ku qaybiso waqtiyada qaarkeed lix gebigeedaba u celiso oo aada eegto uun marba siday kuugu qaybsamayso haddaad miyi joogto ama magaaloba joogo markay hantidu iska noqoto masalan guri yar iyo haddii la doono jago yaroo bannaan iyo wax yaroo kaloo shilimahaan macno badan lahayn iyo wax noocaasa dadkuna waxoogaa iska noqdo waa inaad farsamo taqaanaa aada dhaxalka ku qaybiso haddaad garan weydo hadhow kitaabku keligii ku difaaci maayo yaabun baad usoo bixi farahun baad ka qaadi doontaa markaad in doora eegto aduun baa argagixi oo iskaga tegi doona markaa weligaa farsamaha ka tegin oo inkisaarkan iyuu kula fogaani tusaale ahaan masalada afar iyo labaatan ku dhismaysaa bal waxaynu ka soo qaadaynaa inay isu yimaadeen laba xaas iyo tusaale ahaan afar hablood oo maydku dhalay iyo aabe bal intaaba isu keen waa laba xaas afar hablood oo maydku dhalay iyo aabe haddaad awow tiraahidna dhib male lakiin aabbaha u daa aabe baynu leena mas'alada habluhu waxay leeyihiin thuluthaan saddex meelood xoolaha labay leeyihin aabbuhuna waa likulli waaxidin minhuma sudus in kaana lahu walad markaa sudus buu leeyahay weliba baaqigana wuu eeganayaa oo waa markuu ehlu faradka iyo casabada labadaba noqon jiray wey mar haddii faraca joogaa uu dhadig qura yahay ee aan wax labi la joogin xaaskuna farac waarisa baa joogo thumun bay leedahay thumun iyo sudus iyo thulus xaley thuluthaan intaasaa isu yimi dhinacaa doontaba kaga kaalayo sidii dariiqadii aynu shalay tilmaamaynay markaad marto dhinac kastaad kaga timaado afar iyo labaatan bay ku dhismaysaa sidaad doonaysa u gal meel saddex baa kuu yaalla oo thuluthaan ka dhigan meelna sideed oo thumun ah meelna sudus oo lix ah haddaad doonto dhinaca saddexda iyo lixda is-hoos geli oo saddexda iyo lixda way isdhammaynayaane taweyn qaado oo lixda qaado lixda iyo sideeddana isu eeg waa tawaafuqu binnisfi mid kala badho ta kale ku dhufo waa afar iyo labaatan afar iyo labaatan markaad ku dhisto ee aada miyina joogto lagana yaabo meeshaba afar tuldood ama shan tuldood iyo waxoogaa yaroo adhi ahi inay joogaan ee aad tidhaahid waxa weeye adhiga afartan aryaa aad tidhaahid afar iyo labaatan meelood u kala xidha dee cidi kaa dhegaysan kari mayso waa yaabayaan qolada miyiga aad u tagtaa adna marba kitaabkaad eegaysaa waxaad leedahay war masaladu afar iyo labaatan bay ku dhisantahe afar iyo labaatan qori iiga dhig de adeer wuxuuba waa afartan arya afar iyo labaatan meelood miyaan ku kala xidhi karaya xoogaa way ku adkaanaysaa markaasoo kale farsamaa lala yimaadaa masalada waa la eegaa adiga waajibka sharciga ee ku saarani wuxuu yahay qof kasta xaqiisii oo aan midh ka dhinayn inaad gaadhsiiso weligaaba waddadaad ka soo wareegaysaa waddo cinda alfaradiyiin khada ku ah ha noqotay khada oodu waa khada sanaaciya farsamo ahaan bay ku tahay khada iyo gef laakiin xaqiiqa ahaan gef ma aha marka waddo kale waynu mari karnaa tan kuma qasbanin gebigeedaba lix qoraynu ka dhigaynaa markaasoo kale dub baynu isugu jebinaynaa waxaba intaynu dub isugu baabiino haddaynu doono ayaynu odhanaynaa adeer lix qori iiga dhig lixdaa qori qori kastoo ka mid ahi hoosta afar buu ka yahay la soco ila masaladu afar iyo labaatan bay ahayd hoosta afar buu ka yahay dabeedna adeer lix qori iiga dhig baynu odhanaynaa farsamaynu gelaynaa maskaxdaynu ka shaqaysiinayna lix qori markuu kaaga dhigo lix warqadoodna soo qaado lixdii oo xoolood oo midba meelkuugu xidhan yahay lixub warqadood soo qaado habluu imisay lahaayeen thuluthaan soo ma xoolaha saddex meelood labay fadhiyaan soo ma habluu afar qori bay leeyihin afar warqadood waxaad ku qortaa maxay hablaha hadday weliba afar hablood oo qura yihiin midba magaceeda ku qor warqadba mid magaceeda ku qor lixda warqadood aynu soo qaadanay warqadna aabe ku qor warqadna xaasas ku qor soo lixdii warqadood ba ima haysa mid yaroo intaad duuduubto iyadaan la arkayn intaad sidaa u duuduubto midh yar u yeedho meelaha maraya adeer kaalayoo lixdaa xayn ee midba meel ku xidhan tahay lixdaa warqadood qaado midba mid agdhig adigu midba taa doonto dhinaca doonto ka bilow warqado yaroo duuduuban oo wax ku qoran aanu ogeyn markuu qaado lixdii ha kala agdhigo qof kastaaba waa waxaanay saamiya uma naxaan yidhaahdaana waa baktiyaa nasiib alqurca baa sharcigana lagu yahdaa waa qorituur markay halkaa marayso afartii hablood afar qori bay heli doonaan afarta qori inay isku xigaan shardi maaha hadday doonaan ka koonaha iyo ka u dhexeeya iyo mid kaleo ku xiga iyo mid kaleo mid udhexeeyo adugu afar un bay helayaan iyaga waxaad ku taadaanaa wixiini oo dhammaystiran ma haysataan ilaahay thulusaan buu idii waajibiyey ma haysataan mise ma haysataan waxay ku qasban yihin inay ku yidhahdaan maya thulusaankii alla noo waajibiyey afartii qori waa haysanaa waa haysataan soo maa ina kala kaxeeya idinku odayga muxuu u baahan yahay shan qori buu leeyahay afar qori oo sudus ah iyo qori usoo hadhaya oo soo hadhaaya xaasaskuna saddex qori bay leeyihin odayguna labada qori mid baa saamigii ugu dhacaya waxaa taadaa adeer maxaa kaa maqan dee intii yaraydee casabada iga maqan intii yaraydee casabada qorigii suduskii waan haystaa waxa iga maqan maxay intii yaraydii casabada waa qori moogta dumarkiina mid bay ku dhaceen soo maa iyagana waxaa taadanaa ka warrama idinku wixiini ma haysataa waanu haysanaaye intii yaraydii odayguun baa nala socota halkaa qori baa la isugu yimiye ma aragtaa bis qorigaasuun dib afar uga dhig qorigaasuun dib afar uga dhig odaygana midhkiisii halkaasuu uga soo baxayaa mar labaad qori tuur samee dee islaamahana kala dir haddii qorigu sii dhex marana usii kala jeexa dhow khalaas adigiina afar iyo labaatankii ka raysatay qof quroo ku odhan kara waxbaa iga maqanna ma jiro wadaad ku qabsan karaana ma jiro mid baydgaaba mooyaane ya baydgaabkana lagama guro moogta khalaas utaa dhamaatay marka usuushan aynu tilmaamayne masaa'ilka lagu dhisayo waktiyada qaarkood baa farsamo ay u baahan kartaa oo aynu dhinac mari karnaa oo aynaan ku qasbanayn muhiimaddu waxay tahay uun dadkan wixii ay lahaayeen inaad gaadhsiiso bidariiqa sharciyana ku gaadhsiiso dariiqadan fuqahadu ay tilmaameenna ka sanac ahaan iyo xisaab ahaan waa ta ugu fiican laakiin waktiyada qaarkood baanay kuu shaqaynayn oo masalada soddon kun ka ansaxaysa qofka soddon kunoo qoriyo xidhdee inaad waalantaha lagu moodayaa soo xidhaa la odhanaya ma suuragala waxba lama jejebiyo waa inaad barataa dariiqada wax lagu markaa hagaajiyo marka ay kaa gasho oo si badan waa inaad maskaxda uga shaqaysiisaa oo mar kastay masaladu jabto ha jebinin ee iska daa haddaad aragto waktiyada qaarkood inay kula fogaanayso midh ha jejebinin inta adigu xisaab ahaan isaga qorato waxaad u fikirtaa hantidan ku hor taalla iyo dadkan ku hor jooga sidaad isu waafajin lahayd ee dariiqo yaroo kooban aad ugaga bixi lahayd wuxoodiina ay ku qaataan marka masaladii afar iyo labaatanka ku ansaxday ee weliba kumay ansixin moogtahay afar iyo labaatanku waa aslu mas'ala tasxiixa waxay tegi lahayd laba iyo toddobaatan qiyaastaasaan ku wadaa inay tegayso waayo afarta hablood iyaga qoryahooda way uqaybsamayaan afar iyo labaatanka lix iyo toban bay leeyihin iyaga way uqaybsamaysaa kama jabin aabbahana intiisa keligii baa loo qof kudha marka horeba waxba kama jabaan isagana waxba ka jabi maayaan wixiisa uu qaadanaya laakiin saddexda qori ee labada xaas helayaan baa ka jabaya markay saddexdaa qori u qaybsami waayaan laba-iyo toddobaatan ku ansixi mayse waxay noqonaysaa afartan iyo sideed oo waa laba madax labadaa lagu dhufanayaa masalada asalkeeda labada islaamood ee xaase ay ka jabtay tiradooda oo laba ah ayaa aslu mas'alaha oo afar iyo labaatana lagu dhufanayaa siddeed iyo afartan bay masaladu ka ansaxaysa nin reer miye haddaad ku tidhaahid siddeed iyo afartan meelood wax iigu xidh wixii timcad meelaha ka baxay oo dhan markuu adhiga kusoo xidhxidho dee waa isqabsanaysaa siddeed iyo afartan xaguu ka keenaya markaa farsamaa la keenaa qaab dhow oo markiiba la fahmo ayaa loogu qaybiyaa marka masalada noocaasi ah oo ah tasxiix masalada dib in loo ansixiyo cidday ka jabto tirada ugu yaree ay u qaybsamayso iyadaan jajab la socon cinda alfaradiyiin sidaasaa lagu qaybiyaa marka barortu marka hore mas'ale ahaan aanu baranno ha dhow bayno wixii aynu ka maarmi weyno dib si kale u jebin doonaaye naadimku wuxuu yidhi raxmat ullaahi calayh wa in tara haddaad aragto asihaama sihaamta haddii aada aragto laysat inay inaanay ahayn tanqasimu mid qaybsamaysa calaa dawilmiraathi kuwa dhaxalka u saaxiibka ah mid u qaybsamaysa inaanay ahayn haddii aada aragto fatbac raac maa rusima wixii la jaangooyey ee cinda culamaa'i alfaradiyiin agtooda la jaangooyey raac wixii la jaangooyey raac buu kugu yidhi wa in tara haddaad aragto asihaama sihaamta laysat inaanay ahayn tanqasimu mid qaybsamaysa calaa dawilmiraathi kuwa dhaxalka u saaxiibka ah mid u qaybsamaysa inaanay ahayn haddii aad aragto fatbac raac maa rusima wixii la jaangooyey oo wadlub raadi dariiqa alikhtisaari dariiqa soo gaabinta fil camali xagga camalka dariiqa soo gaabinta iyo soo dhoweynta raadi oo dariiqaasi halkuu joogaa bilwafqi kaasi oo ku sugan wafqi inaad wafqiga baadho labada masale maxay iska waafaqayaan iyo wadarbi inaad isku dhufato yujaanibka arrintaa iyadaahi waxay kaa dheeraynaysaa oo kaa fogeynaysaa azalal simbiri dhaxashada aada fannigan isagaa ku simbiri dhaxato taasi bay kaa fogeynaysaa oo markaan wafqiga eego sidaan yeelaa wardud celi buu kugu yidhi isagaa intaba kuu sheegaya wardud celi ila alwafqi wafqiga mas'alada u celi alladii kaasiyoo macnaha wardud celi ila alwafqi ay ilaa wafqi alfariiq fariiqa ama qeybta dadka ka mid ah ee waxa weeye wax loo dhacla dhaxlayo wafqigooda celi alladii kaasiyoo yuwaafiqu waafaqay ay sihaamahu sihaamtiisa waafaqay celi oo xaggaan geeyaa wadribhu ku dhufo wafqigaa aada celisay ee aan kuu sheegayo waxaad ku dhufataa fil asli asalka mas'alada fa anta adigu markaasi alxaadiqu kii xariifka ahaabaa tahay buy haddaad sidaa yeesho oo intaad wafqiga eegto dabeedna wafqiga intaad masalada u celiso wafqiga aada asalka ku dhufato mid xariifa baa tahay in kaana waa haddii uu yahay jinsan waaxidan waa haddii uu yahay hal jinsi oo qura aw akhara ama ka badan ee fatbac raac sabiila alxaqi waddada xaqa a raac wadrax ilmiraa murankana iska tuur buy oo murankana iska daa adigu kollay halkaa way nadmigu markuu doono wa isku khilaafaa wadacanka aljidaala qaarna kollay cibaaro noocaasi ah ayay tilmaamayaan marka waa isku macno u dhow yihiinuna isku ujeedun bay kusoo arooriyaan waa iska tamaamul beyt wuxuu inoo tilmaamayaa haddii ay dhacdo markaad masaladii furfurto ee aada qof kastaba aslu mas'alaha fariiq kastaba iyo koox kastaba waxay ku leeyihiin aslu mas'alaha aada ka siiso haddii ay u qaybsanto oo qofba wixiisa qaato allaba sahal waa kii hore inoo soo yidhi fa tarku tadwiili lxisaabi ribxu marka xisaab in lasii dheereeyo lasii kala bixbixiyo oo aad tahayd halkan bay ka ansaxday markay doontona halkaasay kasii ansaxdaa markay doontona meeshaa kale oo aada marba si laba laabtaa wax faa'iidoo ku jirtaa ma jirto hadday si qolo u qaybsami weydo oo qoryahaad hor dhigtay hal qolo ay u qaybsami waayaan cinda culamaa'i alfaraa'id ceeb bay ku tahay inaad tidhaahid masaladii wax jajaba baan gelinaya oo aad taahid war qorigaasaa idinka dhexeeya ee midkiinba nisfi buu leeyahay oo qolo masalan iminka labadii dumar ahaa ee haddeer aynu tilmaamayno kale saddex qori baa hortooda yaalla inaad tidhaahid mid kastaaba qori iyo bar bay leedahay ceeb bay ku tahay cinda culamaa'i alfaradiyiin ahlulcilmiga faraa'idka ee faradka loo nisbeeyo agtooda ceeb bay ku tahay waxay qaadan karayaan ma aha oo kasri way ka ilaaliyaan masaa'ilka farsamadii aynu sheegaynay ee loo baahan yahay waqtiyada qaarkood inaad samaysaana oo weligoodba khada-un fi sanaaca ha noqotee oo sanaaca ahaan iyo faradiyiintu dhinacay mari jireen gefba ha ku noqotee mar haddaanay khada filxaqiiqa ahayn ee marka dhab ahaan loo eego masaladu saxan tahay markaad doonto waad garab mari kartaa laakiin aada garab martide hortu marka hore baro markaad barato ee ogaato adoo yaqaana subaxaad doonto waddadaad doonto ka wareeg oo waxaad tidhaahdaa masaladu sidaasay ku dhismaysaa cinda culamaa'i alfaraa'id laakiin anigu waxaan maanta arkayaa wejiga noocaasa masalada inaan usoo gaabiyo oo ikhtisaarka noocaasa aan ku sameeyo xaq baad u leedahay haddaad masalada garanayso iyagu laba jeer qaybna ma ogolaadaan oo innagoo haddeer waxbaynu laba jeer qaybinayn oo innagii shantii qori markaynu kala dhiibnay qorigii lixaad mar labaad qaybinay iyagu cinda culamaa'i alfaraa'id laba jeer waxba ma qaybiyaan waana inagii nidhi dariiqadoodu waajib maaha ee waa dariiqada ugu sahlan ee ugu fiican laakiin markaynu doonno waa garab mari karnaa waayo wax laasim inagu ah ma aha maadaamay sidaa tahay marka ay mas'aladu cid ka jabto waxaynu u kala qaadaynaa inay hal qolo ka jabtay oo u qaybsami weyday ka jabtayna waxaa looga jeedaa qolaa qoryaha hor yaallaa qisma saxiixa aanay u qaybsanayn oo waa labadii dumar ahay saddexda qori hor yaalleen oo kale oo markaad midba midh u dhiibto midh baa dhex maraya midhkaa dhex marayana waa nisfi iyo nisfi inaad tahid lagaa yeeli maayo oo jajabkaa la diidaya markay noocaasoo kale noqoto inkisaarka noocaasiya labaa loo kala qaadayaa inuu ka jabo hal qolo iyo inuu ka jabo ka badan labadaa u kala qaad hadduu hal qolo ka jabo waa tanuu inoo soo hormariyey laba nadra oo qura andaarul arbicihii afarta ahaa dibna uu inooga keeni doonay shalay aynu soo tilmaanay laba qura ku eeg cidda ay ka jabay qolada uu ka jabay iyo sihaamta hor taalla sihaamtu waa nasiibka ay ku leeyihiin dhaxalka ee hor yaalla laba nadra ku eeg oo qura waxaad ku eegtaa altawaafuq iyo watabaayun labadaa qura ku eeg tamaahulna ha ku eegin oo labada tiro ma isleegiyiin ha odhan hadday isleegiyiin way isu qaybsamayaan oo ma suuragalaha tadaakhulna ha ku eegi oo haddii waxa weeye ru-uustu ay hoos gasho sihaamta ilowba ilow way isu qaybsamaysaa haddii ay badato ru-uustu oo sihaamtu hoos gelaysana isu qaybsami maysee kulliba waa tawaafuq oo tadaakhul kastaa waa tawaafuq walaa cagsa cagsiguse waa maya tadaakhul kastaa tawaafuqna waa yahay marka labadaa nadro oo qura ku eeg sihaamta iyo cidda leh waxaad ku eegtaa tadaakhul waxaad ku eegtaa tawaafuq iyo tabaayun labadaa hadday wax iska waafaqaan wafqiga sihaamta ha qaadanin ee labada wafqi ka ru-uusta qaado dadka dhaxal kale wafqigooda qaado wixii ka soo baxa dabeedna aslu masalaha ku dhufo halkaasay ka ansaxaysaa qof kastoo wax hor yaallaana kii ay ka jabtayo kuwii kaleba waxaad masalada dul saartay ugu wada garaac sidaasay ku ansaxaysaa haddaanay waxba iska waafaqinna ay tabaayun kala noqdaanna ru-uusta oo kaamil ah ru-uusta oo kaamil ah aslu mas'alaha ku dhufo kulli maxluulaadkan uu furfurayo mustafa diibulbuqa ee sibduumaaradiiniga iyo xashidan baqari iyo kitaabka isaga ah xagga dambe ka raacsan si wacan bay kaaga haqabtiraysaa masaa'ilkaa in yaroo mugdiga kaa geli mayso markaad hadhaw akrisato laakiin inagu khulaasaynu baynuga jeednaa tusaale ahaan masaladii haddeeraynu tilmaamaynay ee markii dhaxalka ay isugu yimaadeen laba xaas iyo aabe iyo afartii hablood masalada afar iyo labaatan bay ku dhismaysay soo gaabintii aynu lixda ka dhignay marka la iska daayo ee dariiqada caadiga ee faradiyiinta la mariyo masaladu afar iyo labaatan bay ku dhismaysay afarta hablood huluthaan bay leeyihin afar iyo labaatan huluthaankeed waa lix iyo toban waayo afar iyo labaatan waa saddex sideedaad oo laysu geeyey dhinac markaad ka eegto waa afar lixaad oo laysu geeyey dhinac markaad ka eegto waa saddex markaa adigu sideedun baad marna odhan kartaa saddex meelood min sideeda ama sideed meelood min saddexa macnaha intaasoo laysu geeyey wey maadaamay sidaa tahay afar iyo labaatanku habluhu lix iyo toban bay leeyihin waa huluthaan waa laba sideedaad bay leeyihiinoo waa huluthaan xaasaskuna sideed meelood meel bay leeyihin afar iyo labaatan loo qaybiyey sideed waa saddex saddex qori bay leeyihiin iyaguna labadii xaas saddex qori baa hortooda dhigmaya oo la odhanayaa dumarow idinku saddexdaasaa leedihin aabbahana sudus oo afar qori ah iyo qoriga dheeraadka ee meesha kusoo hadhay ila qori baa soo hadhaye shantaasu qaadanaya marka isaga kamay jabina shantiisa ha qaato afarta habloodna lix iyo toban way uqaybsamayaanoo waa min afar qori laakiin labadii xaas saddex qori baad hor dhigtay saddexdaa qori ee aada hor dhigtay cinda alculamaa'i alfaradiyiin inaad tidhaahid min qori iyo barh baa leedihiin ceeb bay ku tahay waa ka mamnuuc agtooda ceeb bay ku tahay innaga hadday doonto markaynu wax farsamaynayno agteenna ceeb bayay ku noqonin oo waynu heli karnaa tanna inaynu qori udhiibno tanna qori udhiibno ka labaadna mar labaad sii kala qaybino markaynu wax farsamaynayno lakiin bal farsamadeennu haynoo dambaysee cinda alculamaa'i alfaradiyiin ceeb bay ku tahay inaad masale aada qaybinaysa jajab geliso markaasoo kale waxaad samaynaysaa inaad isu eegto dumarka madaxyadooda oo laba ah ru-uusta dumarku waa laba sooma iyo sihaamta hor yaalla oo saddex ah saddex iyo laba isu eeg maxaa ka dhexeeya wax allaaliya wax ka dhexeeya ma jira waa tabaayun labadoo sideeda a qaado ru-uusta dumarka oo laba ah oo sideeda a qaado kuna dhufo aslu mas'alaha afar iyo labaatanka laba lagu dhuftay afar iyo labaatan sideed iyo afartan waa afartan iyo sideed wa bihaa tasix bartaasay ka ansaxaysa halkaasay ka ansaxaysa waa anigii lahaa haddeer sideed iyo afartan bay ka ansaxaysa marka hablaha waxaa hor yaalla maxay lix iyo toban soo maa lix iyo tobanka laba ugu dhufo iyagana ila sideed iyo afartankaasay wax ka qaadanayaan masaladiiba waa tan dib loo baabiye waa labiyo soddon iyagoo labiyo soddonkaasay ku leeyihiin labiyo afartanka hulusaankoodii waa kaa aabbahana shan baa hor yaallay shanta laba ugu dhufo waa toban isna tobankaasuu leeyahay dumarka saddex baa hor yaalla ee saddexda laba ugu dhufo waa lix midba saddex sii sideed iyo afartankii halkaasay ku dhammaatay khalaas tasxiixa uu kuu tilmaamaya waa kaa hadday iswaafa wax iska waafaqi lahaayeen oo halkaynu nidhi dumarka aynu ka dhignay labo aynu dumarka odhan lahayn tusaale ahaan masalan m masaladan oo kale waxba iska waafaqi maayaan dumarka wejay wax isaga waafaqayaan mar haddii saddex qori hor taallo ma jirto laakiin tusaale ahaan masale kale oo ay laba hor taali lahayd dumarka oo sihaamtoodu ay laba ahaan lahayd hadday tiradooduna afar ahaan lahayd oo afar dumara waxaa hor yaallaana laba qori ahaan lahaayeen tusaale ahaan markaasoo kale waxaynu odhan lahayn waa tawaafuqu binnisfi oo labada afarta iyo labada mid kastaba tadaakhul maanta odhan mayno anigii idinku yidhi baabkan laguma eega tadaakhul laba nadroo quraynu ku eegaynaa tawaafuq iyo tabaayun afar iyo laba waxay iska waafaqayaan nisfi labadaba labaa dhammaynaysa afarta laba uqaybi waa labo labadaasaa markaana aslu mas'ala ku dhaxaysa marka labada jeerba hadday hal qolo ka jabto ama wafqi ha soo baxo ama ha kala tabaayuneen labadaa aragtiyoodunbaa lagu eegaaye waxaad isu eegaysaa sihaamta dadka u qaybsami weyday iyo dadkay hor yaallaan madaxyadoodu intay yihiin hadday kala tabaayunaanna oo waxba iska waafaqi waayaanna ru-uusta oo dhammaystiran baad qaadanaysaa aslu masalahaad ku dhufanaysa haddii kalena wafqiga ru-uusta ka soo baxa waxay iska waafaqayaan wafqiga ru-uusta wafqiga sihaamta ha u dhowaanin ha qaadan wafqiga ru-uusta qaado aslu masalaha ku dhufo in sha allahu kitaabku siduu u furfurayana waa eegi doontaa intuu inoo tilmaamaya waa intaa oo waa kan inaale bilwafqi wadarbi wafqi iyo isku dhufasho hadday tahay wafqi oo aad wafqiga markaa lagu dhufanayo asalka iyo hadday tahay iyadoo sideeda u kaamila in laysku dhuftaba mar kastaba wafqi iyo darbi unbaa la adeegsan yujaanibka zalal taasi baa kaa fogeynaysa khata'a wardud celi ila lwafqi wafqiga un celi wafqiguu sheegayaa waa wafqu lfariiq ama ru'uusta wafqigaa ru'uusta fariiqna waa laga cabiraaye waxa weeyaan qoladaa wax ka jabeen wafqigooda celi alladii kaasi oo yuwaafiqu waafaqay ay sihaamahu sihaamtiisa waafaqay wafqigaa sihaamtiisa waafaqay waxaad qaadataay oo dib u celisaa oo aada meesha ka qaadanaysaa wafqiga ru'uusta ka soo baxa iyo fariiqa oo halkaan la qabtaa wadribhu ku dhufo fil asli wafqigaa kuu soo baxay asalka ku dhufo haddaad wafqi weydana ru'uustoo sideeda ah ku dhufo markaa asalka fa anta adigu alxaadiqu kii xariifa baa tahay haddaad sidaa yeesho xariif baa tahay buuli in kaana waa hadduu yahay jinsan waaxidan hal qolo waa hadday tahay haddaanay hal qolo ahayn waddo kaluu mari doonaayo tanba waa ka wareegi doonaa in kaana waa hadduu yahay jinsan waaxidan aw akhara ama waa wax ka badan oo macnaha wuxuu tilmaamayaa fariiqa haddii ay ka badan yihiin xitaa hal qolo xaaladdu markay taagan tahay in laysu eego wafqiga iyo sihaamta intay doonayaane qoloba ha noqdeene qolo kasta iyagoo gaara sidaa ku samee aw aktaradu saasuu tilmaamaya oo wuxuu u jeedaa meesha baabkan marka la marayo inkisaarka iyo tasxiixa laba aragtiyood ayaa lagu sameeyaa hadda labada aragtiyood labadii hore aan sheegayayun maaha ee ahaa tawaafuqa iyo tabaayunka tii maaha laba tallaabaa la qaadaa labadaa tallaabee la qaadaya waxa weeye marka koowaad waxaa laysu eegaa markay ka bataan tiradu intan waynu arki doonaaye marka koowaad waxaa laysu eegayaa sihaamta iyo ru'uusta marka sihaamta iyo ru'uusta laysu eega hadday ka bataan hal qolo hadday ka bataan qolo kasta markaad sihaamteeda iyo ru'uustooda qoloba gaarkeeda isugu eegto wixii ka soo baxay ru'oosaha faraha badan leh dhowrkaa qolo wixii ka soo baxay ayaa dib loogu eegaa andaarul arbaca dib waana inooga keeni doonaa markaa tiibuu rabaa inuu ishaaro oo kugu yidhaahdo war hadday intay ka jabtay hal qolo tahay iyo hadday ka badan tahayba markay joogto in laysu eego sihaamta iyo iyo cidda leh markay joogto ama midh ha noqdeen ama boqol ha noqdeene waxaad samaynaysaa labadii nadro uun ku eeg labadii nadro uun ku eeg hadhow waxaa soo baxa nadro kaleynu ku eegi doonaa oo aan ti ahayn laakiin intay sheekadu joogto sihaamta oo nasiibkii ciddani lahayd ah iyo ru'uusta mar kastaba labada nadro uun ku eeg intii buu ishaaraya oo wuxuu kugu yidhi in kaana waa hadduu yahay jinsan waaxida hal qolo hadday ka jabtay sidaa aan kuu idhi samee aw aktara ama cid ka badan hadday ka jabtayna sidaa sameeyo qolo kasta sihaamteeda iyo ru'uusteeda isu eg laakiin maxay ku kala duwanaanaysaa hal qolo markay tahayna markaad isu eegto isla markiiba aslu masalahaad ku dhufanaysaa hal qolo hadday tahay hadday laba iyo ka badan noqotona markiiba kuma dhufanaysaa aslu masalaha eh markaad isu eegto hadhow waddo kale waynaga wareejin doono oo dhinac kale ah ee aan waynu iska sugaynaa aw agaradaasa haddii kale ishkaal kugu keenaysa in kaana waa hadduu yahay jinsan waaxida hal qolo aw aktara ama ka badan haba ka bato hal qolo eh qolo kasta ru'uustooda iyo sihaamta hor yaalla labadaa nadro ku eeg altawaafuq iyo watabaayun oo fatabi fatabic ama fatbac raac labada luqaba waa saxiix sabiila alxaqi waddada xaqa ah raac oo wadrax ilmiraa shakigana iska tuur oo iska dhaaf waddadaa raacoo waa waddadii xaqa ahayde shakigana iyo muranka iyo doodana iska dhaaf oo iska daa marka hal qolo hadday tahay iyo hadday ka badan tahayba marka ugu horeeya markaad isu eegayso ru'uusta wax ka jabeen iyo sihaamta hor taalla labadaa nadro uun ku eeg hal qolo hadday yihiinna isla markaad eegtaba wixii ka soo baxa aslu mas'ale ha ku dhufo hadday hal qolo ka bataanna ha ku dhufanine meel dhigo oo mawquuf dheh meel ku xabis qoladan iyo wixii ru'uustooda ka soo baxay halkaa dhigo qoladan labaad iyo wixii ru'uustooda ka soo baxayna halkaa dhigo ha dhowun mar labaad eeg andaarul arbaca wixii meesha kaaga soo baxay mawquufaadkii intuu inoo tilmaamaya waa intaasu wa in tara haddaad aragto alkasra jabitaanku calaa ajnaasi markaa jinsiyaalo inuu yahay haddii aada aragto oo uu dhowr qolo noqdo fa innahaa iyadu fi lxukmi xukumka xaggiisa cinda annaasi ahlulcilmiga agtooda macnaa dadka agtooda ay cinda annaasi alfaradiyiin dadka faradiyiinta ee dhaxalyaqaanka ah agtooda wa in tara haddaad aragto alkasra jabitaanku calaa ajnaasi jinsiyaalo inuu korkooda yahay fa innahaa iyadu fi lxukmi xagga xukumka cinda annaasi markaa dadka faradiyiinta cinda annaasi alfaradiyiin dadka faradiyiinta agtooda tuxsaru waxaa lagu soo koobaa fii arbacati aqsaami afar qaybood baa lagu soo koobaa yacrifuhaa waxaa garanaya almaahiru kii ku xariifka ahaabaa garanaya fi laxkaami axkaamta faraa'idka iyo xisaabteeda ka ku xariifka ah ayuunbaa garanaya buuli tuxsaru waa lagu soo koobaa fii arbacati aqsaami afar qaybood yacrifuhaa waxaa garanaya almaahiru ka ku xariifka ah fi laxkaami axkaamta axkaamta faraadiga iyo xisaabteedaba ka ku markaa xariifka ah baa garanaya dabeedna afartii qaybood buu sheegay mumaahilun waa mumaathil waa afartaynu shalay sheegayo waa tamaahul oo waa labadii isu dhigmayey min bacdihi isaga dabadiina munaasibuba ah kii nisbada wadaagayey tadaakhulna waa la yahdaa haddaad tadaakhul tahay haddaad munaasib taahid waa laba magacou leeyahay wey mumaahilun mumaathil weeye min bacdihina munaasibu baa ahaaday munaasib wa bacdahu isaga dabadiina muwaafiqun musaaxibu muwaafaq waa tawaafuqii muwaafiqun kii waafaqayay ee musaaxibu la saaxiibayey waa kii saddexaad ayaa ahaaday andaaru arbicihi weeye waraabicu ka afraadna almubaayinu waa kii fogaaday ee almukhaalifu khilaafay yumbiika waxaana kaaga warramayaa can tafsiilihina kuwaa iyaga ah kala saarsaaridooda waxaa kaaga warramaya alcaarifu kii garanayay ee aqoonta u lahaa naadimku isagaa isa sheegaya ee kaasi baa kaaga warramaya buy kii aqoonta u lahaa ayaa kaaga warramaya mumaathil iyo munaasib oo markaa markaa tadaakhulkii ah iyo muwaafiq oo tawaafuqii ah iyo waxa weeye mukhaalif oo markaa tabaayunkii ama takhaaluf sidaad doontaba u cabiro axkaamtoodiina wuu isu kaa raaciyey markaa saddexdaa bayd ayaynu carabka marinaynaa waayo iyadu wax dhibaynagu keeni maysa waa intaynu hore usoo tilmaanay fakhud qaado min almumaathiliini labada isu dhigmaya qaado waaxidan mid ahaan qaado laba kastoo tamaathula mid ahaan qaado fakhud qaado min almumaathiliini labada isu dhigmaya waaxidan mid ahaan qaado wahud qaado min almunaasibayni labada isu tanaasubka ahna ee tadaakhulka la yidhaahdana azaa'ida ka badan qaado azaa'ida ka badan qaado hadday tadaakhul noqotona ka badan qaado wadrib ku dhufo jamiica alwafqi wafqiga oo dhan filmuwaafiqi ku waafaqay ku dhufo macnaha labada iswaafaqayna mid ahaan wafqigiisa qaado ka kaloo dhammaystiran ku dhufo wadrib ku dhufo jamiica alwafqi wafqiga oo dhammaystiran filmuwaafiqi kii waafaqay ku dhufo oo kii waafaqay ee ay iswaafaqaana tawaafuq ahaayeen kan kale wafqigiisaoo dhammaystiran ku masax ka kale intaad wafqiga kan ka soo qaado ka kale siduu idil yahay ku dhufo wasluk mar bidaaka ay bidaaka dariiq dariiqa isaga ah mar oo ah anhaja daraa'iqi dariiq la arko ama waddo la arko ka ugu fiican ee ugu awdaxsan ee ugu cad xaaluu yahay waddadaa mar waddadaa iyada araac oo ah dariiq la arko ta ugu cad wahud qaado jamiica alcadadi almubaayan jamiica alcadadi cadadka oo dhan almubaayani ee laga fogaaday ama almubaayini fogaaday waxa weeye tirada fogaatay siday u dhammaystiran tahay qaado oo wadribhu ku dhufo fi thaani ka labaad ku dhufo walaa tudaahini hana mudaahanana ha samayninoo ha u warwareegin wax warwareega ha samaynine hadday laba tabaayun noqdaanna waa intaynu naba hore usoo samaynaynaye tirada labada tiroo sidooda isku masax oo isku dhufo wakhud qaado jamiica alcadadi almubaayini jamiica cadadka fogaaday cadadka fogaaday oo dhammaystiran qaado oo wadribhu ku dhufo fi thaani ka labaad ku dhufo labadooda isku dhufo walaa tudaahini hana u warwareegin oo wax warwareega ha samaynin halkaa ha inoo joogto allah subxana wa tacala